waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa weerar khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland kaasi oo maanta ka dhacayay deegaanka janaay cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo weerarka oo ahaa mid dhagaraysan ayaa wuxuu ku bilowday sidan marka hore ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qayb ka mid a ayaa weerar ku qaaday xerada janaay cabdalle oo ay ku sugnaayeen ciidanka jubbaland kadib waxaa isku dayay inay soo dabagalaan ciidanka mujaahidiinta askar ka tirsan maamulka jubbaland ee xerada lagu weeraray askartan oo soo dabagalay ciidankii mujaahidiinta ee weeraray ayaa ku dhacay dabin adag oo ay u dhigeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab halkaasina waxaa ciidanka maamulka jubbaland lagu gaarsiiyey khasaaro culus ugu yaraan sagaal askari ayaa lagu dilay saddex ka mid ah saraakiil ayay ahaayeen halka saddex iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen qusaale oo ah abaanduule ciidan ayaa maamulka jubbaland maanta waxaa looga dilay dagaalkii ka dhacay janaayi cabdalla ganay oo ah taliyo koox isna waa la dilay ciidanka mujaahidiinta ayaa weerarkan waxa ay ku furteen hub kala duwan oo ay wateen ciidankii laga dilay maamulka jubbaland weerarku wuxuu dhacay dhowaan mar weliba waxaa laga heli karaa faahfaahin haddii ay khasaaraha sii kordhaan amaba xogo dheeraada aan helno wararkayaga iyo barnaamijyadeenna dambe ayaan inshaa allah idinkugu soo gudbi doonnaa